wasaaradda maaliyadda somalilan iyo magaalada burco weybaya ku bilaawahayta aruuryowka iyo harayowka canshuuragay baaqadi weyna bulshadan gabaaqda ay iniyobiyan canshuurtasay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo saasaata weybayo dardaaran jeediyana shaqaalo wasaaradda ee aruuryow canshuurtiyo ona kula dowheen iniyoo ka milman siyaasada iyo weliba iniyo bulshadan lama caamilan sifayla wakiilka wasaaradda maaliyadda ee magaalada burco iyo bulshadan kabaaqi biyowka canshuuro ka baaqadi sanadkii hore waxaa sharaf weyn maanta noo ah xafladdan aan ku daafurayno ololaha cashuuraha inuu nagala soo qayb galo wasiirku-xigeenka wasaaradda maaliyaddu aad iyo aad baanu wasiirkaaga mahad celinayna maanta ujeeddadu waxay tahay inaan laba qodob bulshadeeda aanu halkan fariin uga diro kow bulshadu gobolka togdheer inay iska bixiso cashuuraha ku baaqday ganacsigooda iyo gaadiidkooda ee kala duwan ujeeddada wasaaradda horumarinta maaliyadduna waxay tahay maadaama la galay sanadka aakhirkiisii iyadoo lagu jiro weliba wakhti doorasho oo kaambeynadii ay bilaabmeen haddana ma maanacayso kaambeynnada bilaabmay ma maanacayso in la qaado cashuurta qaranka uu leeyahay sidaa darteed waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inay iska bixiyaan cashuuraha ku baaqday gacan siiyaan saraakiisha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo ciidanka ilaalinta cashuuraha ee u igman inay ururiyaan dakhliga qaranka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda somalilan iyo sheegay in la deeriy wakhtigii la bilaaban lahay aruurinta canshuuroogi baaqidi waynuusu bulshada gobolka togdheer uusan kama hadnagay sidiio diyaarankiian biyowka canshuurtuun sidii hore loo sheegay waxaa la gaadhay wakhtigii la uruurin jiray cashuuraha baaqdee sanadka dhammaadkiisa iyadoo wakhtigu adag yahay iyadoo wakhti doorasho lagu jiro iyadoo la ogyahay inuu gobolka maxaleeda ku sugnaa xaalado ay sababeen dagaaladii ka dhacay barigu oo dhaqaalihiisu uu dee aanu sida hore ahayn haddana waxaa hubaalah inay maxaaleeda baahidii iyo waajibaadkii labadiiba ay sidii ay yihiin oo wixii cashuur uu qofka ku waajibay laga rabo inuu bixiyo waajibaadkii qaran ee annagana saaraana sidiina looga rabo isla markaana ay mahuraan tahay inaanu cashuur sanadka inagala gudubto sanadka kale u gudubtay aanay jirin dadweynaha oonan aad iyo aad uga mahadnaqaya sida ay cashuurtoo bixiyaan waxaan leeyahay ku baraarugsanaada waxaa ka dhasha dembiyo cashuurta markay raagto ama la bixin waayo marka qof walba inuu si mutadawacnimo cashuurta u keeno qofka laga soo doono isagu iman waayena uu si maxaa laydhahdaa dee uu ogaado inay waajib tahay aanay ahayn oo anay dadkani sharci darro ku socon waxay ku socdaan wax sharciya sharciga faraya inay cashuurta soo ururiyaan